bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeenii sideetanaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum darsiganina weli wuxuu ku saabsan yahay beycat alcaqaba athaaniya waxayna idin markaa iyada ah markay nimankii sidaa u hadleen ay yidhaahdeen war ascadow naga wareeji gacantaada heshiiskan isaga ah kana tegi mayno kana noqon mayno kana bixi dooni mayne waxayna idin markaas carafa wuxuu ogaaday ascad ascad wuxuu ogaaday madaa isticdaadi alqowmi qowmkan meesha fadhiya diyaargarowga ay diyaar u yihiin diyaarka ay u yihiin meesha uu gaadhsiisan yahay litadxiyati inay huraan wax walba fii hada sabiili wadadan iyadaa wadadan islaamka islaamka inay wax walba u huraan inay diyaar u yihiin markuu hubsaday oo wata-akada markuu ogaaday oo wata-akada uu hubsaday minhu arrinta ayada ah wa kaana wuxuuna ahaa huwa isagu addaaciyatu diinfidiye daaciyihii buu ahaa diinta fidinaya diinfidiye alkabiiri oo weynaa maca muscab bnu cumayr buu ahaaye fa kaana haddana wuxuu ahaa wuxuu ahaa fa kaana wuxuu ahaa haddana huwa isagu assaabiqu kii u horeeyey ee u badiyey ilaa haadihi lbaycati beycadan iyada ah ninkii u badiyey ee ugu horreeyey buu ahaa qaala ibnu isxaaq wuxuu yidhi fa banu najaar reer bani najaar yascumuuna waxay sheegtaan anna abaa umaama ninka la yidhaahdo ascad ibnu zuraara kaana inuu ahaa awala man qofkii ugu horreeyey daraba calaa yadihi rasuulka gacanta geliyey ee beycada la galay saasay yidhaahdaan qolyo kalena waxay yidhaahdaan wuxuu ahaa abulhaytham ibnu tayhaan buu ahaa saasay yidhaahdaan kacab ibn maaligna wuxuu yidhi albaraa ibnu macruur buu ahaa marka waa meel khilaaf ku jira yaa ugu horreeyey aan ugu horreynin micno weyn naguma fadhido kulli waa la wada sameeyey wa bacda daalika markaa kadib badda-ad waxaa bilaabatay albaycatu alcaama beycadii guud qaala jaabir wuxuu yihi faqumnaa waan kacnay ileyhi rasuulka aan u kacnay rajulan rajulan nin nin fa akhada calayna wuxuu naga qaaday rasuulku albaycata beycadii buu naga qaaday yuctinaa bidalika aljanna isaga oo haddii aanu waxyaabaha heshiiska lagu galay kasoo baxno uu noo ballanqaaday rasuulku janno wa amaa baycatu lmar'atayni labadii haween labadii haweenay beycadoodu allatayni labadaa haweeney oo shahidatalwaqcata dhacdadantada goobjoogka ka ah ee xaadiray fa kaanat waxay ahayd beycadaasi qowlan hadalun bay ahayd maxaa jira maa saafaxa gacan ma gelinin rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama imra'atan ajnabiyatan naag ajnabi ka ah qadu weligii marka sidaas ayay ku dhammaatay beycadii saasaa lagu wada galay beycadu markay dhammaatay waxaa ku xigtay inuu rasuulku ka codsaday laba-iyo toban horjooge ithnaa cashara naqiiban laba-iyo toban naqiib ama horjooge wa bacda an tammat markay taam noqotay oy dhammaystirantay oy hirgashay albeycatu beycadii dalaba wuxuu codsaday rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam wuxuu ka codsaday nimankii an yakhtaaruu inay iska soo doortaan ithnay cashara rajulan laba-iyo toban nin inay iska soo daarta iska soo doortaan ithnay cashara zaciimandhe laba-iyo toban hogaamiye inay iska soo doortaan kuwaasoo yakuunuuna ahaada nuqabaa'a horjoogayaal ama ilaaliyaal ahaadaan calaa qowmihim qoladooda ama tolkooda nin walba qoladiisa iyo qoyska uu ka dhashay iyo wuxuu u yahay ee maaragtay ilaaliye heshiiskan inay fuliyeen ina inay sidii la rabay u fuliyaan iyuu ilaalinayaa isaga ayaa horjooga u ah kuwaasoo yakfuluuna kafaalo qaadaya almas-uuliyata waxay ka qaadayaan almas-uuliyata xilka iyay canhum dadkii kale ka qaadayaan fii tanfiidi bunuudi haadihi lbayca heshiiskan isagaa qodobadeeda qodobadaa fulinteeda mas-uuliyadda ka ratid maysa ayay iyagu xambaarayaan fa qaala wuxuu yidhi lilqowmi rasuulku wuxuu ku yidhi dadkii akhrijuu ilaya iisoo bixiya oo soo doorta minkum xaggiinna ithnay cashara naqiiban laba-iyo toban naqiib ama hogaamiye ama horjooga liyakuunuu si ay u ahaadaan calaa qowmihim tolkood si ay u kafaalo qaadaan oo ay u ballan qaadaan bimaa fiihim wixii qolaha qoladaa laga rabo bimaa wixii fiihim dhexdooda ahaaday qolo kasta wixii laga rabo oo ku saabsan beecadan iyo heshiiskan fulitaankiisa wixii ku saabsan inay iyagu arrintaas mas-uul ka ahaadaan weeye liyakuunuu inay ahaadaan calaa qowmihim ay calaa mas-uuliyati qowmihim tolkood mas-uuliyadiisa iyo xilkooda inay qaadaan bimaa fiihim wixii laga rabo fa tama waxaa markiiba dhammaystirmay ikhtiyaaruhum labiiyo tobankii in la doorto fil xaali isla kolkiiba maxaa jira madaxdu iska diyaar bay ahayd wa kaanuu waxay ahaayeen labiiyo tobanku tiscatan sagaal oo min alkhasraj ah wa halaaatun saddex oo min al aws wahaakahoo asmaa'ahum magacyadoodii nuqabaau lkhasraj waa kuwama marka ascad ibnu zuraara ibnu cads sacad ibnu rabiic ibnu camr cabdullaahi ibnu rawaax ibnu thaclaba raafic ibnu maalik ibnu cajlaan albaraa ibnu macruur ibnu sakhr cabdullaahi ibnu camr ibnu xaraam cubaadat ibnu saabit ibnu qays sacad ibnu cubaadat ibnu dulaym almundir ibnu camr ibnu khunays intaasay ahayn sagaalkaas nuqabaau lawsna waxay ahayd waxay ahaayeen usayd ibnu xudayr ibnu simaak sacd ibnu khaythama ibnu alxaarith rifaacata ibnu cabdilmundir ibnu zubayr saddexdaasay ahaayeen walamaa markii tama uu dhammaystirmay uu taam noqday ikhtiyaaru haa-ulaa'i kuwan doorashadooda annuqabaa'i ee madaxda ah ama hogaamiyaasha ama horjoogyaasha ah akhada calayhim haddana rasuulku wuxuu ka qaaday annabiyu nabigu sala allahu caleyhi wasalam mithaaqan heshiis iyo ballan kale oo gaar ah marka waa meeqo ballamood tii hore oo beycatu nisaa ahayd tan ama beycatul islaam tii dhexe oo ahayd beycatul camal iyo middan oo madaxda laga qaado dadka madaxda xilka weyn marka loo dhiibayo mithaaqan ballan ama heshiis aakhara oo kale bisifatihim ahaantoodii ru-asaa madax ay yihiin mas-uuliina oo xil haya madax xil loo dhiibay oo xil loo idmaday qaala lahum rasuulku wuxuu ku yidhi antum idinku calaa qowmikum calaa mas-uuliyati qowmikum dadkiinna ama qoladiinna mas-uuliyaddeedii ayaad ku sugan tihiin bimaa fiihim wixii iyaga dhexdooda ahaaday oo dhan baad maamulaysaan kufalaa idinkoo ah kuwa kafaalo qaadaya ka kafaalati alxawaariyiina kuwii xulka ahaa liciisa nabiyullaahi ciisa bnu maryam labiyo tobankoodii xulka u ahaa oo kale ayaa tihiin wa ana anigu kafiilun calaa qowmi aniguna anaa mas-uul ka ah qowmkayga yacni almuslimiina muslimiinta kalena anaa mas-uul ka ah qaaluu waxay dhaheen nacam yeelay saasay ku bilaabatay amay ku dhammaatay dheh shaydaanun shaydaan oo yaktashifu almucaahada heshiiskii ogaaday ama faafiyey shaydaan baa ogaaday ileen meel khayr lagu hayo oo dhan ayuu isagu la dagaalamayaa walamaa markii tama uu taam noqday oo uu dhammaystirmay wuu ebyamay ibraamu almucaahadati heshiiskii saxiixideedii gooyntii la gooyey ee la isku raacay wa kaana alqowmu dadkuna ay ahaayeen calaa washaki l infidaadi inay kala dareeraan la kala dareeri rabay iktashafaha heshiiskii waxaa daboolka ka qaaday oo ogaaday axadu shayaadiin shayaadiinta mid ka mid ah waxaytu meel in hada liktishafa ogaanshahan uu ogaaday iyo masirtan uu ogaaday jaa uu yimid fi laxdati alakhiira ilbiriqsigii ugu dambeeyey uu yimid oo lam yakun aysan suurtagal ahayn lam yakun aysan ahayn walam yakun aysan ahayn yumkinu mid ay mid ay suurtagal tahay iblaaqu zucamaai quraysh quraysh madaxdeedii in la gaadhsiiyo hada alkhabara warkan isaga ah in la gaadhsiiyo siran si qarsoodiya in loo gaadhsiiyo aysan suurtagal ahayn liyubaaqituu si ay ugu kadiyaan almujtamiciina kuwa shiraya ee meesha ku shiraya oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo cabaas iyo shan iyo toddobaatankii ansaartahaa ah wahum fi shicbi iyagoo gosha ku sugan arrintaasina aysan suurtagal ahayn oon la gaadhsiin karin quraysh oo waqtigii uu dhammaaday maxaa uu sameeyey shaydaankii marka qaama wuu istaagay daalika shaydaanu shaydaankaasi calaa murtafacin meel dalcad ah oo milal ardi dhulka ka mid a ayuu istaagay meel dalcada ayuu fuulay wasaaxa wuu qayliyey af labadii buu yeadhay bianfadi sawtin sawd kii ugu dheeraa oo sumica la maqlay qadu weligii dhawaaq la maqlay dhawaaqii ugu dheeraa weligii ayuu qayliyey ilaan bani aadamka uu kasii qaylo badan yahay wuxuu yidhi yaa ahla aljabaajibi yaa ahla aljabaajibi ayilmanaasil guryahan dadka deganow dadka guryahan ku suganow hal lakum ma rabtaan weeye hal lakum ma u baahan tihiin oo ma rabtaan fii mudamam mudamam nabigay dhihi jireen nabiga ayay dhihi jireen mudamam laakiin haddee isaga lama yidhaahdo moxamed ibni cabdillaahi rasuulullaahi wa xabiibullaahi baa la yidhaahdaa maahane mudamam lama yidhaah ilaahay baa afkooda ka duway markay rabaan ina caayaan wax kale ayay caayayeen nabigaas saas yidhi maanaa anigu mudamam ah hal lakum war ma rabtaanoo ma u baahantihiin fii mudamam mudamam iyo wasubaah iyo kuwii diintoodii ka tegay oo macahu la jira kuwaasoo qad ijtamacuu ku shiray ama ku heshiiyey qad ijtamacuu ku heshiiyey calaa xarbikum inay idinla dagaalamaan qayladii marka waa la madaqalay kulli waa la madaqalay fa qaala rasuululaahi wuxuu yidhi haadaa kaasi azabu lcaqaba caqaba shaydaankeedii wey amaa wallaahi baan ku dhaartay yaa caduw wallaahi cadowgii ilaahayow la atafaraqanna laka waan kuu soo gacan bannaanaan doonaa uma amarahum rasuulku wuxuu amar ku siiyey asxaabtii an yanfaduu inay kala dareeraan ilaa rixaalihim xamaantoodii iyo guryahoodii iyo meeshii ay deganaayeen in loo kala dareero maxaa ku xigay marka isticdaadu lansaari ansaarta oo diyaar inay tahay diyaar u ah muujisay inay diyaar u tahay lidarbi qurayshin quraysh inay darbiyaan yani nimankii hadda ballanta galay yaa waxay leeyihiin hadda yaan quraysh fii cuqri daarihim gurigooda yaan haddaad rabto ku laynaynaabay yidhi wa cinda samaaci hada wa cinda samaaci sawti hada shaytaani shaydaanka kan ah dhawaqiisii markii la maqlay qaala alcabaas ibnu cubaadata ibnu nadala wuxuu yidhi waladii allihii baan ku dhaartay bacahaka bilxaqi xaq ugu soo bixiye in shita haddii aad rabto rasuul allow lanamiilanna waan ku rogaal celinaynaa calaa ahli minan mina kuwa degan ee mushrikiinta ah hadan berri biasyaafina seefahayaga ayaan kula soo leexanaynaa waan laynaynaa fa qaala rasuululaahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam lam nu'mar bidaalika dagaal welina lama amrin walaakin irjicuu laabta ilaa rixaalikum guryihiinnii iyo xamaantiinnii ku laabta fa rajacuu way ku laabteen wanaamu way seexdeen xataa asbaxuu ilaa ay ka wabariistaan qurayshin quraysh oo tuqadimu usoo gudbinaysa alixtijaaja alixtijaaja cabasho ilaa ru'asaai yarib yasrib madaxdeedii yay cabasho usoo gudbinaysaa qurayshun quraysh oo tuqadimu usoo gudbinaysa alixtijaaja cabasho ilaa ru'asaai yarib yarib madaxdeedii kuwii mushrikiinta ah waa iyo kuwo walba ileen ma kala yaqaaniin yaa islaamay yaan islaamin yaa beecada galay yaan gelin lama kala yaqaano lamaa markii qaraca uu kawiyey ama uu ku dhacay uu garaacay haada alkhabaru warkan isaga ah ee shaydaanku uu ku qayliyey aadaana qurayshin quraysh dhegaheeda waqacad waxaa dhacday fiihim iyaga dajatun buuq waa la isla buuqay wa saawarathum waxaa fanatay ama xulxushay alqalaaqilu walwal walwal ayaa fuulay iyo walaxsaanu iyo murugo iyo tiraanyo maxaa jira liannahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen calaa macrifatin ogaansho taamatin oo dhammaystiran bicawaaqibi mithli haadihi lbayca beecadan tan ahoo kale cidhibteeda cidhibteeda ayay iyo si fiican u ogaayeen iyo wa nataa'ijaha iyo midhaha ka dhasha binisbati ilaa anfusihim haddii loo eego naftooda iyo wa amwaalihim iyo hantidooda famaa asbaxuu waagu uma baryin xataa intii tawajaha uu u anbabaxay wafdun wafdi ama ergo kabiirun oo weyn oo min sucamaa'i makata maka odayaasheedii ka mid a wa akaabira mujrimiiha iyo dembiilayaasheeda kuwii waaweynaa ah oo abujahal hogaaminayo ilaa ahli yathriba reer madiina meeshii ay ka deganaayeen mina inay aadaan liyuqadima wafdigaasi si ugu gudbiyo ixtijaajahu cabashadiisa ashadiida ee adag calaa haadihi almucaahadati heshiiskan isaga ah ay ka cabanayaan qaala alwafdu waxay ku yidhaheen yaa macshar alkhasraj reer khasrajow innahu arrintu waxay tahay oonu idinku soconno qad balaqanaa waxaana soo gaadhay annakum idinku ji'tum inaad timideen inaad u timideen ji'tum inaad u timideen ilaa saaxibinaa ninkan saaxiibkaya ah nabigay ka wadaan tastakhrijuunahu idinka oo aada rabtaan inaad kaxaysataan min beyni adhurina dhexdayada aad ka kaxaysataan uu idin raaco oo wa tubaayicuunahu aada beeco iyo ballan iyo axdi aad kula gashaan calaa xarbina inaad nala dagaalantaan wa innahu arrintu waxay tahay wallaahi baan ku dhaaranay maa min xayin ma jiro qolo ama jilib oo min alcarabi carab ka mid a oo abqada ilaynaa aan ka necebnahay min an tanshaba inay aloosanto ama ay hurto alxarbu dagaal beynanaa annaga iyo wa beynahum dhexdooda minkum qolo caraba oo dagaal hadda uu inuu naga aloosmo aan ka necabnahay idinka ma jirto maxaa jira way u baahan yihiinoo waa niman ganacsato ah markay shaam usii socdaan iyoy madiino sii marayaan marka hadday reer madiine la coloobaan tijaaradoodii iyo ganacsigoodii baa wiiqmaya taasay ka wadaan danahooda ayay arkaan waxay ku yidhaheen wallaahi baan ku dhaaranee maa min xayin ma jiro jilib ama qolo oo min alcarabi ka mid a oo abqada ilaynaa aanu ka necabnahay min an tanshaba inay aloosanto ama ay hurto alxarbu dagaal dagaal inuu ka ogmo amuu ka ogmo beynanaa wa beynahum minkum idinka walamaa markii kaana mushriku alkhasraj nimankii reer madiina khasraj iyo aws labadaba mushrikiintoodu laa yacrifuuna aynan ogeyn shay-an waxba can haadihi albaycati beecadan aynan waxba ka ogeyn liannaha beecadii tamad way dhammaystiratay way dhammaystirantay fii siriyatin qarsoodi taamatin oo dhammaystiran fii dalaami alleyli habeenka mugdigiisa imbacatha waxaa soo booday imbacatha waxaa soo booday haaulaai almushrikuuna kuwan mushrikiinta ayaa soo booday yaxlifuuna billaahi iyagoo ilaahay ku dhaaranaya maa kaana inuusan ahaanin min shay-in waxba wax heshiis ah iyo wax bayco ah iyo wax kulan ah oo dhacay iyo waxaad sheegaysaan inaysan jirin wamaa calimnaahu inaanaan kana warqabin saasay yidhaheen xataa atow ilaa uga intay ku samri waayaan xataa atow ilaa uga yimaadiin cabdullaahi bnu ubay bnu salool ay uga yimaadiin fa jacala wuxuu bilaabay cabdulaahi bnu ubay bnu salool yaquulu inuu yidhaahdo haadaa warkan aad sheegaysaani baatilin waxba kama jiraan weeye wamaa kaana muusan ahaanin haadaa kaasi ma ahaanin ma dhicin taasi wamaa kaana ma uusan ahaaninoo ma dhicin haadaa warkan aad sheegaysaan wamaa kaana maysan ahaanin qowmi talkay liyaftaatuu kuwa igaga tallaabsada calaa mili calaya aniga kuwa iga tallaabsada bimithli haadaa arrintanoo kale arrin ay igala tallaabsan lahaayeenoo anigoo aan ogeyn ay iyagu samayn lahaayeen marna lagama yaa buu yidhi wamaa kaana qowmii tolkay maysan ahaanin liyaftaatuu kuwa iga tallaabsada calaya aniga bimithli haadaa arrintanoo kale oo sidaas u culus niman igala tallaabsan lahaa ma aha buu yidhi anoon ogeyn samayn lahaa walow kuntu xataa haddaan ahaan lahaa biyathrib madiine xataan xataan joogi lahaa bal iska dhaafe maa sanaca qowmi qoladaydu ama tolkaygu maysan sameeyeen haadaa warkan xataa yu'aamiruunanii ilaa ay amarkayga i weydiistaan oo yidhaahdaan ma samaynaa ama almuslimuuna muslimiintu fa nadara wuu eegay oo wuu fiiriyey bacduhum barhkood ilaa bacdin barhka kale ayuu fiiriyey uma markaa kadib laaduu waxay daa'imeen bisamti inay iska aamusaan afkooday qabsadeen laaduu waxay magan galeen ay hoos galeen waxay daa'imeen baa laga wadaaye bisamti inay aamusaan oo waxaas wuu jiraa iyo ma jiraan midna ma dhihin falam yataxadath maba hadlin axadun qof oo minhum iyaga ka mid a ma uusan ku hadlin binafyin diidmo aw ithbaatin ama sugitaan uu yidhaah warkaasi wuu jiraa waa iska aamuseenba wamaala waxay u iisheen zucamaau quraysh waxay u iisheen ilaa tasdiiqi lmushrikiina mushrikiinta warkooda inay rumaystaan farajacuu way iska laabteen guryahoodii bay ku laabteen khaa'ibiina iyagoo hungoobay haddana muddo kadib warkii way sii wadwadeen waxay ogaadeen warku inuu jiro ta-akudu lkhabari warkii oo sugnaaday warkuu shaydaanku sheegay oo sugnaaday ladaa quraysh quraysh agteeda ku sugnaaday iyo wa mutaaradati lmubaayiciina nimankii beecada galay oo la raacdaysto caada guryahoodii bay ku laabteen zucamaau maka maka odayaasheedii guryahoodii bay ku laabteen wahum iyaga oo calaa shibhi lyaqiini hubaal wax u eg ah yacni hubaal wax u eg ku sugan min kadibi hada alkhabari warkuu shaydaanku la qayliyey oo heshiis inuu dhacay inuu been yahay hubaal u eg wax hubaal u eg ayay la laabteen laakinahum hase atee nimankii odayaasha qorays lam yazaaluu ma aysan ka zuulin oo maysan daynin yatanadasuunahu warkii inay sanka lasii raacraacaan sanka inay la raacaan oo ay maaragtay sii dabagalaan way yatanadasuunahu inay sanka lasii raacraacaan oo ay baadhaan ay yughiruuna inay badiyaan albaxtha raadraac iyo baadhid canhu la baadho wa yudaqiquuna annadara fiihi iyo in ay maaragtay si fiican ugu kuurgalaan weye yudaqiquuna annadara fiihi warkii isaga ahaa inay u kuurgalaan oy macluumaad ka raadiyaan xataa intii ayay sanka la raacraaceen ta-akada uu sugnaaday ladayhim agtooda ana alkhabara in warku saxiixun uu mid run a yahay waalbaycatu beycaduna qad tamad ay dhammaystiratay ficlan dhab ahaan ay u dhacday wadaalika arrintaasina waxay dhacday oo xaqiiqada ay ogaadeen bacdamaa nafara markay ay ambabaxeen alxajiiju dadkii xujaajta ah ee u ambabaxeen ilaa awtaanihim dhulkoodii qol walba ay dhulkoodii addoon cidiba joogin markaasay warka xaqiiqadiisa ogaayeen ogaadeen fa saaraca waxaa waxaa orday fa saaraca waxaa orday fursaanuhum fardooleydoodii quraysh fardooleydoodii yaa maaragtay yaa orday bimudaarati lyahribiyiina nimankii raayathrib inay raacdaystaan ayaa fardihii loo dhaqaajiyey walaakin hase atee bacda fawaati l awaani ma waa mar xeedhiya fandhaal kala dhaceen waa mar ay nimankii tageen oo meel laga gaadhaba aysan jirin walaakin hase atee bacda fawaati l awaani waa mar ay nimankii tageen oo xeedhiya fandhaal kala dhaceen saasana fawaati l awaan waa xeedhiya fandhaal baa kala dhacay sida loo yaqaan ilaa annahum hase ahatee nimankii fardoolayda ahaa tamakanuu waxaa u suurto gashay min ru'yati sacdi bni cubaada inay arkaan waalmundir ibna camr inay labadaa nin arkaan fa taaraduuhumaa labadii nin bay raacdaysteen fa ama almundir ninka layidhaah fa acjaza alqowma nimankii raacdaysanayay wuu ka badiyey way gaadhi waayeen wey fa acjaza alqowma qolyihii way gaadhi waayeen way soo qaban waayeen ciidda ayuu cabsiisay cabsiyey baa la yidhaah ama fidhada ayuu cabsiiyey wa amaa sacad fa alqow lqabda calayhi way soo qabteen gacantay ku dhigeen fa rabatuuhu waxay kusoo garbaduubeen ay kusoo xidhxidheen fa rabaduu waxay xidheen yadayhi labadiis gacmood ayay isku xidheenoo waxay iskula xidheen binisci raxlihi xamaantiisa xadhkaheedii unbay ku xidhxidheen xadhkihii ama yeel yeel baa la yidhaah xamaantii isaga awrkiisa u saarayd iyo sahaydiisa iyo xadhkihii ku xidhxidhnaa ayuunbay gacmaha uga xidheen wa jacaluu waxay bilaabeen yadribuunahu inay garaacaan ama ay tumaan wayajuruunahu ay dhulka ku jiidaan oo wayajuruuna shacrahu timihana ay ka jiidaan xataa adkhaluuhu maka ilaa ay maka kasoo geliyaan fa jaa-a waxaa yimid almucim ibnu cadiy waalxaaris ibnu xarbi ibnu umaya labada nin baa yimid fa khalasaahu min aydiihim markaasay ka sii daayeen oo ay ka fakiyeen nimankii gacmahooda ayay ka fakiyeen sababta u yeeleen maxay tahay id sababta waxay tahay kaana wuxuu ahaa sacad ibnu cubaado wuxuu ahaa yujiiru kii magangeliya lahumaa labada nin qawaafilahumaa safarkooda awrtooda safarka ah ee ganacsiga ayuu u magangelin jiray qawaafishii almaaratu ee mari jirtay bilmadiinati magaalada madiina marka heshiis hore ayay yuu kula jiray nimankan oo isna iyagana markay madiine joogaan inuu magangeliyo iyagun isagana markii maka uu jooga inay magan geliyaan saa darteed ninkii yidhaahda oo ninkan hala iisii daayo laguma dhegi karin intaasay ku ficnaayeen wa tashaawarat al ansaaru ansaarna way tashatay xiina markii faqaduuhu sacad ay waayeen waxay ku tashadeen an yakiruu inay kusoo rogaal celiyaan ileyhi isaga inay kusoo rogaal celiyaan oo ay soo furtaan dagaal hadduu raba ha dhace fa idaa isla korkaaba huwa isagu qad dalaca calayhim wuu kusoo baxay markii lasoo daayey awrkiisuu qaatay kuwana way sugayeen wuu soo gaadhay marka fa wasala alqowmu nimankii waxay gaadheen jamiican dhammaantoodba ila almadiinati magaalada madiine ayay gaadheen haadihii tantad marka waa gebagabadii kitaabka sheekha qoray ayaa marka faalladii ugu dambeysay buu ka saarayaa dhacdooyinkeedii oo dhan waan soo aragnay iyo wixii iyada xidhiidh la lahaa oo idil haadihi tantadu hiya iyaduba baycatu lcaqaba baycatu lcaqabadii athaaniyati alabaad weeye allatii midaasoo tucrafu haddana loo yaqaano bibeycati alcaqabati alkubraa beycatu alcaqabati alkubraana waa la yidhaha maxaa jira waxay ka dhacday jamratu alcaqabati alkubraa agteeda ayay ka dhacday waqad tamat way dhacday oo way dhammaystirantay fii jawin jawi jawigaasoo tacluuhu ay hadhaysay jawi ay hadhaysay tacluuhu ay hadhaysay cawaatifu lxubbi dareen kalgacalo dareen kalgacalo oo dee nabiga la jecel yahay nabiguna asxaabtiisa jecel yahay dareen kalgacalo ayaa hadhaysay iyo walwalaa-i iyo isuhiilin walwalaa-i maaragtay walahana waxaa la yidhaah ciddii cid kale ku tiirsan isku tiirsanaan iyo watanaasuri isu hiilin bayna ashtaati almuslimiina muslimiinta qeybahooda dhexdooda la isu hiiliyo iyo wathiqati kalsoonaan iyo washajaacati geesinimo iyo wal istibsaali dhiiranaan waa erya isu yar hadhodhow laakiin af soomaaliga inaba saasaynu ugu haynaa ashajaacati geesinimo walistibsaali iyo dhiiranaan fii hada sabiili diintan islaamka ah lagu dhiiranaado iyo difaaceeda maxaa jira muminu yarib qofka muminka ah oo min ahli yarib ree yarib ka midihi yaxnu wuxuu u naxayaa uu jacayl u muujinayaa yaxnu wuxuu u naxayaa calaa akhiihi walaalkii almustadcaf ee la tunjileecsado oo fii makata maka ku sugan wayatacasabu wuu u dhiidhinayaa lahu isaga ayuu u dhiidhinayaa wayaqdabu wuu cadhoonayaa min man daalamahu min daalimihi ka dulmiyeyna wuu cadhaysan yahay wa tajiishu waxaa kacaysa fii xanaayaahu naftiisa xanaayaahu waa naftiisa uune naftiisa waxaa ku soo kacaysa mashaacirulwuddi dareemo kalgacalo lihaada al akhi walaalkan uu u qabo alladii walaalkaasoo axabahu uu jeclaaday bilgeybi isaga oon arkin ma yaqaano hadda fii daati illaahi ilaahay darti inuu jeclaaday wax ka fiican oo akhriya adduunba ka wanaagsanna ma jiro inaad qof ilaahay dartii unu jeclaato maydaan wada dhalanin xoolo ku siin maayo wax alla wax danahood ka leedahay male ilaahay dartii baad u jeclaato walam takun ma aysan ahayn haadihi tantada almashaaciru ee dareemada ah walcawaatifu iyo cawaatifta iyo dareemadu waa isku mida maysan ahayn natiijata nascatin gufaaco wax ku dhashay ma ahayn caabiratin oo iska gudbaysa caabiratin oo iska gudbayso markiiba iska baaba-aysa gufaaco yaroo hadda ku kacday maysan ahayn taasoo tazuulu iska baaba-aysa calaa maril ayaami maalmuhu markay gudbaanba maalmo markii la dhaafaba iyaduna iska baaba-aysa maysan ahayn bal kaana wuxuu ahaa masdaruhaa meesha ay kasoo fulaysa caadifadan iyo dareenkani meesha ay kasoo fulayso masdarka ay kasoo fulaysaba waxaa weeye huwa aliimaanu billaah iimaan la rumeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala allah wa birasuulihi rasuulkiisa la rumeeyo wa bikitaabihi kitaabkiisa qur-aanka la rumeeye iimaanun iimaan weeye iimaankaasoo laa yazuulu aan haba yaraata ee jixinjixin meeshiisa aan ka dhaqaaqaynin weeye laa yazuulu aan tirtirmaynin meeshiisan aan ka dhaqdhaqaaqayn amaama ayi quwatin awood kasta oo min quwaati dulmi dulmiga iyo walcudwaani dulmiga iyo gardarada iyo walcudwaani xadgudubka xoog kastoo ay la yimaadiin aynan dhaqaajin karaynin meeshiisiina aynan haba yaraatee ka ka jixinjixaynin iimaanun iimaan weeye oo idaa habbad haddii ay kacdo riixihu dabayshiisu jaa-ad la timaada bilcajaa'ibi waxyaabo lala yaabo oon maanka bani aadamka ka weyn oo filcaqiidati xagga caqiidada iyo waxa la rumaynaya ah waalcamali waxa camalka ee la samaynhaya ah la imanaysa wa bi hada aliimaani iimaanka isaga ah iyo istataaca almuslimuuna muslimiintu waxay awood u heleen an yusajiluu inay ku qoraan qoraal aan marna tirtirmaynin an yusajiluu inay ku dhigaan ama ay ku qoraan ama ay ku sadareeyaan calaa awraaqi dahri zamanka warqadihiisa zamanku warqada male laakiin waxaa laga wadaa zamanku maaragtay dadka ayaa sheegaya lama iloobayo acmaalan howlo inay ku qoraan acmaal oo wayatruku ay kaga tagaan calayha zamanka warqadihiisa iyo xaashihiisa aathaaran raadad ay kaga tagaan raadadkaasoo khalaal laga waayey can nadaa'iriha wax iyada u dhigma oo iyada oo kale laga waayey alghaabiru waqtigii tegay waqtigii tegay ilaa nebi aadan wax iyaga oo kale ah oo cid ka tagtay ma jirin iyo walxaadiru iyo ka jooga wa sawfa yakhlu lmustaqbal mustaqbalkuna isaga oo kale lagama heli doono wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu